fuquuqidda iyo takooridda qabiilada laga tirada badan yahay iyo saamaynta ay nabadgelyadu ku leedahay muhiimadda qabiilku waa in laysku garto hase ahaatee ma ahan in laysku colaadiyo ama in laysugu faano fuquuqa lagu sameeyo bulshada waxay fududaysaa in ay abuurto xaalad amni darro waxay kaloo sahlaysaa in nabaddiidku uu fursad u helo faafinta fikradaha khaldan balse waxaa loo baahan yahay in meesha laga saaro fikir kasta oo sababi kara takoor ama fuquuq ogsoonow muwaadin inaan nahay dad isku dad iyo isku dal ah